maamulka sc khatum ayaa markii ugu horreysay hirgeliyey nidaamka casriga ee daddegista nidaamkan cusub ayaa sahlaya muwaadiniinta sc khatum inay ka faa'iidaystaan ayna isdiiwaan geliyaan ugu horeen waxaa ka hadlay nidaamkani iyo habka diiwaangelinta agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta ee sc khatumo mudane cabdisalaan iimaan isagoona daah furay barnaamijkani waxa uu sheegay inuu yahay mid muhiimad gaara u leh guud ahaan deegaanada sc khatumo waxaan isku nimi waxa weeye intan waxay qusaysaa uun waa arrinkan halkan aynu maanta ku daafurayno waxaa jirta adeegan waxaa la dhaha adeega daddigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah run ahaan brogramkan brogramkan wuxuu isugu jiraa dowladaha hoose ayaa iskale waxaa kala shaqaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibusisiinta heer state iyo heer federaal labadaba adeegan innaga markii hore waa la bixin jiray laakiin systemka lagu bixinayo ama lagu bixin jiray wuxuu ahaa system aan midaysnayn dhammaan gobollada soomaaliya hadda laakiin waxaa la rabaa in la mideeyo oo dhalashada warqadda dhalashada ee kasoo baxda degmada laascaanood iyo ta kasoo baxda baydhabo iyo ta kasoo baxda kismaayo inay hal structure iyo hal form ay yeelato meel xogta lagala socdo ay yeelato inaga waxaad ogtihiin waxaad arkaysaa dowladda hoose waxaad ku arkaysaa qof lixdan jir ama toddobaatan jir oo warqad dhalashaa doonaya halkaa waxaa ka baxay adeegii qofku markuu dhasho mataqaana la tirakoobi jiray si dadka dhibaatadaas aynoogu dhicin innaga dadkeena hadda dhalanaya waxaa jira form electroniga jira dhammaan waxaa la geliyey xarumaha caafimaadka icc khatumo ee lagu dhalo ayaa la geliyey cisbitaalka weyne laascaanood toddoba m c h iyo shan baray fadaa la geliyey waxaa isaguna halkaasi ka hadlay la taliyaha madaxweynaha e c khatumo ee dhanka wasaaradda arrimaha gudaha ee c khatumo xuseen xaashi xasan isagoona sharaxaad ka bixiyay adeegani innaga saaka haddaad bannaanka u baxdo oo tuulooyinka tagto oo aad tidhaahdo degmadaas ama beesha sanadkii hadda waxaa ku dhashay labaatan carruura labaatankaasi waxay ku dhasheen baadiye magaalo lama keenin lama diiwaan gelin islaan umulisa la yidhaahdaa haysata islaantii baa ka umulisay halkaasay ku dhashaan midna waa midka magaalada ku dhasho oo qaysta inuu geeyo cisbitaalkii ama m c h kii ama cisbitaalkii inuu geeyo weeye sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay adeegani muhiimadda uu leeyahay kuna dheeraaday guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka aana ku-xigeenka duqa degmada laascaanood axmed maxamed cumar laakiin habka uu shaqaynayay iyo habka maanta hadda laga damacsan yahay baa kala duwan habka uu shaqaynaya waxaa hab loo kala warqad diyaarsan oo lasoo dhiseen gareeyey baa isbitaalaadka la geynayay taasay maaragtay xogta markay soo gudbiyaan baa inta foomka lagu qoro oo maaragtay ayaa waxaa la siinayay waalidka la siinaya hadda laakiin waxaan rabnaa inaan digitaal guurno wada adduunkii uu ka guuray in warqada hadda wax lagu qoro berigii hore waad ogeydeenoo adduunku maalinba meel buu marayay mar baan telefoonkan hadda lagu hadlaya uusan jirin internetka iskaba dhac waxaynu daah furaynaa maysan dhicin horena maysan dhicin in soomaaliya oo dhan loo sameeyo hal system oo xogta wadanku ku wada dhacdo laakiin systemkan maamul goboleed kasta iyo magaalo kasta iyo dowlad hoose waa la isticmaalay qolo warqadaha haada wax ku qoraysay iyo waxa la yidhaahdo iyo qolo borgaram isticmaala siga gaar u ah kiiba marka waxaan rabnaa inaan ka guurno system guud oo waddanku leeyahay inaanu xogtaana ku xarayno nolol v o a magaalada laascanood